Wasiirka Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Maamulka Somalilan Cali Cumar Maxamed ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray kulan ku saabsan sidii loo sameyn lahaa qorshaha siyaasadda daryeelka bulshada ee maamulka Somalilan. Agaasimaha Waaxda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska Maamulka Somalilan Afilsan Xuseen ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka kulankan magaalada Hargeysa loogu qabtay.
kulankan lagu lafagurayo sidii loo sameyn lahaa qorshihii lagu fulinayay siyaasadda daryeelka bulshada inaad nagala soo qayb gashaan sidaad wakhtiga u ilaaliseenna waan idinka mahad celinaynaa kolley siduu cawaalan ka dhawaajiyey waxaynu wada joogi doonaa laba cisho oo aynu ku lafaguri doono qorshihii lagu fulin lahaa siyaasadda daryeelka bulshada waxaynu wada ognahay siyaasadda daryeelka bulshadu inay lafdhabar u tahay bulshada iyo qarankaba waan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo golihiisa wasiirada inay mudnaan siiyeen iyadoo ay yaallaan siyaasado ka badan iyo golaha wasiirada siyaasadda daryeelka bulshada inay mudnaan gaara siiyeen siyaasadda daryeelka bulshada oo nolosheenna wax badan ka taraysa waqti xaadirkana aynu doonayno sidii aynu u fulin lahayn inaynu inaynu ka howlgalno haddii siyaasaddaasi aynu fulinno aynu dhammaanteen ka wada howlgalnana waxay noqonaysaa mid qarankeenna dadkeenna ciyaalkeenna waayeelkeennaba wax ka tarta wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska maamulka somalilan cali cumar maxamed ayaa sheegay in kulankaani uu ku saabsanaa qorshaha siyaasadda daryeelka bulshada islamarkaasna loo baahan yahay in guud ahaan wasaaradaha ay dejiyaan qorshayaal istaraatiiji oo la xiriira qorshaha siyaasadda daryeelka bulshada dowladdu wixii tamarteeda ah waa ka diyaar iminka way bixisaa intaasoo intaasoo xarumood bay wax siisaa oo budgetka ku jira oo aan dee waxba soo kordhina iyaku wax la siiyo ya ama naafada esana ha ahaato ama ciyaalka xagga aan ku hayno ha ahaato ama ama dumarka ha ahaato ama ama ciyaalka hargeysa inanta caasho la haaysa ha ahaato gobolladana way jiraan marka dowladda iyadaa waa waa khasab kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada somalilan iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada